kulankan oo lagu qabtay magaalada hargeysa ayaa waxaa looga dooday dib u eegista xeerka xakamaynta xanuunka h i v aids ee somalilan kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxda ururka xakamaynta xanuunka h i v aids ee somalilan dhakhaatiir culimo iyo haween agaasimaha fulinta xakamaynta xanuunka h i v aids ee somalilan ismaaciil xaaji maxamed ayaa ka waramaya ahmiyadda kulanka waxaan kulley maanta halkan isku nimidnay boorkaa hortiina yaalla in la naaqisho siyaasaddii xakamaynka h i v ee commissionka qaranka siyaasaddii ka hortegaa iyo la dagaalankiisa iyo lagu fulin lahaa siyaasaddaasi maaha mid cusub maaha waa mid horey loo sameeyey horey baa loo diyaariyey wakhti badan baa horaa ku baxay waxaa ku baxay dhaqaalaa ku baxay maskax baa ku baxday aada loo diyaariyo qurux badan weeye waxaynu u baahannahay inaynu dib u eegno oo wax ka bedel iyo kaabis intaba lagu darey wixii lagu dhao ka dhimee la arkaan lagu daro wixii aan ku habooyn la arkaan laga saaro sidaa in in tala soo jeyntu saa noqoto looyradun waynala fadhiyaan iyagaa mataqaanaa adhow sii sharci ahaan u sii eegi doona insha allahu kolka horena way ka qayb qaateen samayntiisa iyagaaba sameeyey ka qayb qaatay iminkana way nagala qayb qaadanayaan aada iyo aad baan ii soo dhaweynayaa waad ku mahadsantihin maatiinkiina kasoo qaybgalkiina maskaxdiinna iyo wakhtigiinaba in la horo ayaan u baahannahay si wax waxtar leh oo inoo anfaca oo ina anfaca oo waxyaabaha qabyada inagaa maanta hor yaallo inaga dhammaystira si ay meeshaaga baxdaan guul baan idiin rajaynayaa